halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabti waana afariyo labaatanka bisha januari sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamed shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo maanta kala dirtay maamulka rugta ganacsiga ee gobolka banaadir kadib markii ay v o edu baahisay in al-shabaab ay ku lug lahayd magacaabista guddoomiyaha rugtaasi axmed cabdilaahi xasan oo isaga oo haatan ay xidheen ciidamada nabad sugidda hase ahaatee ninkan ayaa la sheegay inuu isagu beeniyey in al-shabaab ay ku lug lahayd magacaabistiisa
sagaashan iyo lixdiina kusoo biiray ganacsiga ee bakaareedaan ahay intaa bakaaraan dhex joogay xaagoogyaal badan aan ahay sogleeyaan ahay isisaan ahay sidoo kale waxaan idiin haynaa fanaankii iyo weliba muusishankii ee daa'uud cali masaxaaf allah u naxariistay oo lagu aasay magaalada jigjiga oo uu shalay ku geeriyooday fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba khadrad daahir ciga ayaa ka hadlaya geeridiisa dad waxaan ahayn dad walaalo ah dad aan wadacun leh inankeenni go-aanada waa ka horreeyay nisanka waa ugu horreey dhig laakiin nin kartida wuxuu ahaade aada iyo aada dabeecadiisana u fiican tahay
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
tobannaan milyan oo qof ayaa awoodi waaya sannadkan inay ka qayb galaan dabaaldegga sannadka cusub ee shiinaha kadib markii dowladdu ay hakisay dhaqdhaqaaqa dadweynaha laba magaalo ku yaalla dalkaasi shiinaha sababa la xidhiidha fayras dile ah oo halkaasi ka dilaacay guddida qaran ee caafimaadka shiinaha ayaa sheegay in dhimashada caabuqan cusub ay hadda gaadhay koob iyo afartan qof halka bukaanada uu soo ritayna ay gaadhayaan kun iyo laba boqol oo qof iyadoo cudurkana uu isaga tallaabay sagaal iyo labaatan gobol oo waddankaasi shiinaha ah dadka uu cudurkana asiibay ayaa waxaa ku jira shan iyo toban ka mida shaqaalaha caafimaadka hal dhakhtar oo isaguna islamarkiiba halkaasi ku geeriyooday amaba u geeriyooday fayraskaasi meelaha loo dalxiis tago ee ku yaala magaalooyinka beijin shangai sinyago iyo wilihanen ayaa la xidhay islamarkaana la joojiyey dhanka kalena fayraskan ayaa si tartiiba ugu faafaya dunida ilaa iyo shan kiisoo cudurkan ah ayaa laga soo wariyey dalalka tailan australia iyadoo iyaduna ay sheegtay in ilaa afar kiis ay faransiiska iyo weliba wadankaasi dalalka kale maleysiya iyo weliba jabaan iyo weliba wadanka taiwan ay ka dilaaceen islamarkaana halkaasi lagu arkay dad uu caabuqaasi soo ritay kooxda garyaqaanada ah ee difaacaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wajahaya aqalka sanadka maanta oo sabti ah iyadoo ay bilaabmi doonaan difaacidda madaxweynaha ee dacwadda maamuuska xayuubinta ee lagu soo oogay waxaana la filayaa in kooxdan garyaqaanada ahi ay difaaciddooda sii ambi qaadayaan maalmaha isniinta iyo salaasada ee fooda inagu soo haya jay sukulow oo ka mida garyaqaanada trump ayaa sheegay in kooxdoodu ay qiimeynayaan kiiska islamarkaana ay isku dayayaan inay buriyaan eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha ee ku aadan maamuuska xayuubinta aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa bishii disembar u codeeyey in madaxweyne trump xilka laga xayuubiyo iyadoo madaxweynuhu uu wajahayo laba qodob oo kale ah in uu ku tagrifalay awoodda xafiiska madaxtooyada iyo inuu is-hortaag ku sameeyey howlihii aqalka koongareeska ee ku aadanaa dadaaladii ay ku rabeen inay baadhitaan ku sameeyaan tallaabooyinkaasi la xidhiidha dalka ukraine tirada dadka ku dhintay dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay bariga dalka turkiga ayaa gaadhay koob iyo labaatan qof iyadoo kun kalena ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiisha gurmadku ay ku warrameen shaqaalaha gurmadka ayaa wada baadhitaan soddon qof oo la waayey amaba lagu waaya burburka dhismayaasha dumay hoostooda ee gobolka elanzin iyo weliba gobolka kale deriska la-ah ee malataya sida ayuu sheegay wasiirka caafimaadka ee waddankaasi turkiga fahretin koga isagoo intaasina raaciya islamarkaana xuseeya in ay tirada dhimashadu intaasi ku kordhi karto shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada ammaanka ayaa dadka u qaybiyey teendhooyin sariiro iyo weliba bustayaal iyada oo heerkululka habeenkiina uu yahay mid aad u qabo dhulka ay dhibaatada amaba dhulgariirka uu ka dhacay
laba qof ayaa ku dhintay kadib markii kumanaan qof isugu soo baxeen fagaaraha baqdaad iskuweer ee bartamaha magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq kuwaasi oo ku mudaharaadayay joogitaanka maraykanka ee dalkooda iyo siyaasadda dowladda ciraaq dadkan banaanbaxayay ayaa sitay calanka wadanka ciraaq waxaanay ku dhawaaqayeen maya ameerika sidoo kalena banaanbaxyadan ayay ku magacaabeen isku soo bixi halka milyan ee qof dadka qaarkood waxay madaxa ku xidhnaayeen maryo cadcad ciidamada maraykanka oo adeegsanaya diyaaradaha aanay cidina wadine daroonka loo yaqaano ayaa saddexdii bishan janawari ku dilay taliyihii awoodda badnaa ee ciidamada qudus ee dalka iiraan jenaraal qaasim suleymaani oo marayay meel u dhowgegyada diyaaradaha baqdaad dilkaasi oo cirka kusii shareeray xaaladii horeba u cakirnayd ee maraykanka iyo iiraan islamarkaana saameyn ku yeeshay xaaladda siyaasadeed iyo bulsho ee dalka ciraaq oo iyaga laftoodu ka mid ahaa amaba saraakiil ka midihii ay kaga dhinteen weerarkaasi
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o eda ka imanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa maanta kala dirtay maamulka rugta ganacsiga gobolka banaadir kadib markii idaacadda v o a ay dhowaan tabisay in kooxda al-shabaab ay ku lug lahayd magacaabista guddoomiyaha rugtaas ee axmed cabdulaahi xasan oo haatana sida la sheegay u xidhan ciidamada nabadsugidda ee soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa qoraal maanta oo soo saaray ku sheegay in kadib markii ay wasaaraddiisu ogaatay cabashooyinka la xidhiidha magacaabista guddoomiyaha rugta ganacsiga banaadir la go'aamiyey in laga bilaabo maanto ay taariikhdu tahay bisha koowaad shan iyo labaatankeeda laba kun iyo labaatanka la kala diray maamulkaasi waryahayaga falastiin axmed iimaan ayaa warbixinta ka diyaarisay magacaabista guddoomiyaha iyo weliba sida al-shabaab ay ugu lug lahayd toddobaadkii hore ayaa idaacadda v o eda waxa ay baahisay warbixin ku saabsan eeda qaar ka mida ganacsatadu ay u jeediyeen guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir eedaha loo soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa in magacaabistiisa ay lug ku lahaayeen al-shabaab oo ganacsato ku kala aragti duwaneyd cidda xilkaasi qabanaysa ay u yeereen kuna qanciyeen ganacsatadii ishaysatay inay magacaabaan cid ay iyagu wateen guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir oo v o eda u waramayay ayaa waxaa ka mid ahaa waraysigii aanu la yeelanay dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas
maya waxaan ka ogahay ma jiro arrinkaas maya
goormaad kusoo biirtay ganacsiga waxaan kusoo biiray xilli aada u fog sagaashan iyo lixdiian kusoo biiray ganacsiga ree bakaareedan ahay intaa bakaaran dhex joogay xaabogyaal badan ama ahay sugleeyan ahay bisnisaan ahay waa sidaas arrinkeeda waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aada joogto xaro dheere aada ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid islamarkaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho ma jirtaa taas maya
inkastoo aysan hay-adda nabad sugidda oo xirtay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir aysan ka hadal xarigan haddana ilo ku dhowdhow ayaa v o eeda u xaqiijiyey xariga axmed cabdulaahi xasan iyo ku-xigeenkiisa kornel cabdulaahi cali macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka soomaaliya haddana ku sugan dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxyaabaha xigi kara xariga guddoomiyaha rugta ganacsiga laakiinse ninkan lasoo qabtay kulleyba waxaa way hay-adda sirdoonka iyo hay-adaha amniga xog badan ayay ka heli doonaan ciddii muxuu ahay abaabushay ciddii muxuu ahay kulankaasi muxuu ahay kasoo qayb gashay ciddii muxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa lagu qasbay inay ninkaa ay magacaabaan wuxuu noqonayaa silsilad dheer oo jen oo isku xiran laakiin asal ahaan ka timid cabsigelin ay shabaabka ay ku sameeyeen ganacsatada
al-shabaab ayaa la sheegayay waayadan dambe inay dhaqaale xoogan ka sameynayeen lacaga ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan iyadoo warbixinno dhowra oo hay-ada arrintan daraaseeya ay soo saareenna lagu sheegay in dhaqaalaha al-shabaab ka soo gala ganacsiyada soomaalida gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya uu gaarayo shan iyo labaatan ilaa iyo soddon milyan oo dollar sanadkiiba guddiga khubarada ee qaramada midoobe ay u magacowday la socodka arrimaha soomaaliya ayaa warbixin ay dhammaadkii sanadkii tegay u gudbiyeen golaha ammaanka waxay ku sheegeen in daraasad ay ku sameyn doonaan ilaha ay dhaqaalaha ka helaan al-shabaab iyo sida ay u helaan cabdiqafaar cabdi wardheere oo warbixintaasi akhriya ayaana weydiiyey waxa taasi ay la micno tahay ee la doonayo in guddigani ay ku soo ogaadaan daraasadaasi
waxaa cusub runtii oo aad iyo aad muhiim ugu ah arrimaha soomaalida in la daraaseeyo oo la fahmo bal horta waxyaabaha dakhliga ah oo soo gala sidiisaba ee lagu sameeyo ama dalaga beeraha oo ay dhoofsadaan amase ha ku jiraan khayraadka dabiiciga ah ama dhuxusha ama wax allaaliyo wixii u sameeya dakhli oo ama contraban ha ahaado ama waxa soo baxo dhulka ka soo baxo caadiga ah ha ahaadee waxay leeyihiin waa in inta daraasad lagu sameeya la fahmaa sida ay u soo aruurshaan sida ay u kaydgareeyaan canshuurta sida ay u qaadaan runtiina waxa weeye waa daraasad aad muhiim ugu ah weeye sababtoo ah haddii aad rabto inaad dakhliga iyo dhaqaalaha aad ka cunaqabatayso aad bay u adkaanaysaa haddaadan aqoon meeshuu ka soo baxayo iyo cidda bixinaysa iyo sida loo xifdiyo iyo sida loo dhoofiyo iyo janalada ama jidadka la marsiiyo o dhan haddaadan aqoon way adag tahay marka wuxuu leeyahay security councilku ama golaha ammaanku wuxuu leeyahay amar buu markaan wuxuu ku siinayaa in baaritaan dheer lagu sameeyo oo waxaasoo dhan darsiiya
marka baaritaankaasoo kale haddii la sameeyo maxaa ka soo bixi kara
waxaa ka soo bixi kara in ay yaraadaan dakhliga iyo dhaqaalaha ka soo gelaya sida ama elicidka ah waxaan loo yaqaan oo macnaha contrabanka iyo suuqa madow kusoo gelaya iyo midka caadiga ah oo dadka ay businessyada iyo kambaniyada waaweyn iyo ganacsiga ay baada ka qaadaan ama ay amarka ku siiyaan inay canshuurta baxshaan ama zakada baxshaan waxaasoo dhan waxaa la ogaanayaa meeshay kasoo baxaan iyo dhabaha ay maraan oo dhan maalinta qofkaas la amro inuu lacagtaas bixiyo ama si saxa ha loo warsanayo ama contraban ha ahaato mid qarsooniyoo la qaranayo ha ahaatee waxaa la ogaanayaa salkeedaa la ogaanayaa taasaa markaa waxay sahlaysaa in xagga dhaqaalaha lagala diriro nimankan argagixisada oo dadka ku qarxinaya maaragtay dhaqaalihii iyaga hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa maalmahan dambe waday dadaallo xagga amniga oo ay ku soo qabqabanaysay xubno la sheegay inay al-shabaab la shaqaynayeen balse bulshada ku dhex jiray waxaana ay taasi gacan ka geysan kartaa in isbeddel uu ku yimaado dhexgalka la sheegay in al-shabaab ay ku sameeyeen qaybo ka mid a hay-adaha dawliga ah iyo adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan dhaqaalaha faraha badan ee soo gala gacanta al-shabaab ayaa dadka arrimaha ammaanka faaqidahay waxa ay sheegayaan inuu yahay kan u suuro gelinaya inay geystaan weerarada qaraxyada u badan iyo in ay ballaariyaan saameyntooda bulshada dhexdeeda gaar ahaana ganacsatada oo hadda ah mid ka mida ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha ay ka soo galaan kooxdan al-shabaab haddaba sidee dhaqaalahaasi ay dowladdu u hor istaagi kartaa si loo wiiqa awoodda al-shabaab waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey korneyl cabdulaahi macow
isaga oo qofka ganacsatada u nahaaya dadkiisa iyo dalkiisa iyo dowladnimada soomaaliyeed u nahaaya isaga oo u nahaaya dadka maalin kasta ay xasuuqayaan oo kumanaanka kun oo oo oo soo oo oo dad laga dilay saddexda sano ugu dambeysay intaasoo dhaawac qaaraa curyaane qaaraa muxuu ahay xubnahooda daranka muxuu ahay gafeen dadkaasi lacagtaas lagu xasuuqayo ganacsatadaay ka timaadaa qiyaamana waxa waaye way way usoo istaagayaan inay maaragtay khawaarijda cabsi oo u bixiyay qofka islaamkaa inuu cabsada maaha dadweynaha muqdisho ayaa aada uga walaacay kadib markii maalmihii dhowaa ay dowladdu soo bandhigtay macalin iyo fanaan labadaba qirtay inay al-shabaab la shaqaynayeen iyo sidoo kale saameynta la sheegay in ganacsiga iyo ganacsatada ay ku dhex leeyihiin al-shabaab mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socotiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington
magaalada jijje waxaa maanta allah u naxariistee lagu aasay daa'uud cali masxaaf oo ahaa fanaan xamiista iyo weliba musishan caan ah oo door weyn ka soo ciyaaray fanka soomaalida haddaba saare ciidan nuur ayaa taariikhda daa-uud caalima saxaf ka wareysata islamarkaana kala xidhiidhay qaar ka mid a fanaaniintii iyo weliba abwaanadii ay soo wada shaqeeyeen iyo weliba daa-uud caalima saxaf wiil uu dhalay oo isaguna ka warramaya taariikhdiisa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waan ku dhowahay allaha u naxariista aaba uu dhintay taariikhdiisana dawad cali musxaf qofkii garanaya taariikhdiisu waa taariikh balaaran isagu fanka wuxuu kasoo galay dhankaasi jowhar aaba hadeer markuu dhimanayay wuxuu jiray da-diisaa bixay aad aaba konton iyo sideed wuxuuna ku dhashay magaalada jowhar soo maaha jowhar wuu ku dhashay ha sideetameedii ehelada waaberi qaranku kusoo biiray waxa uu guursaday shan xaas hadeer markuu dhimanayo hal xaas uu qabay caruur waxa uu ka tegay sagaal saddex wiil iyo lix gabdhood lix iyo toban canugu awow u ahaa wuxuu ku geeriyooda hadeer jigjiga isagoo markii dambe xaggii dagaalada berberkii kadib markuu jabuuti shirkii carta tagay kadib kuma soo laaban soomaaliya hadeerna jigjiga ayuu jooga baryahan dambe muddo lix bilood iyo ku dhawaada xanuun fara badan iyo dhibaatooyin kale muu qabin macaan buu lahaa laakiin waktigii baa shalay yimiday oo intaa ayay ku ekeen utashay waa mahadsantahay siciid samiriye iimaan baanu leenahay adiga iyo qoyska intiisa kale iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba haatanna waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira fanaanka weyn xasan aadan samatar oo ku sugan magaalada jabuuti iyo fanaanada weyn khadra daahir cige oo iyadna ku sugan magaalada hargeysa labadiinuba kusoo dhowaada barnaamijkan kooban ee aynu ku tacsiyeynayno daa-uud cali masxaf idinkuna ahaydeen saaxiibadiisii ugu dhowaa oo taariikhdiisii intii aad ka garanayseen aad nala wadaagi doontaan saara waa mahadsan tahay ninkaasi nin nagu weyn buu ahaa allah u naxariistay khadre iyo aniga khadre waa ogtahay ninaan maanta taariikhdiisa ama fankiisa ka sheekeyna ma og baana daawud iskasaa taqaana marka ummadan soomaaliyeed ee uu ka dhashay aada iyo aad baan uga tacsiyeynaa siiba aniga gobolada aan ka imid oo odanta koonfur galbeed iyaguna aada bay runtii ugu dareynayaan daawud wuxuu ahaa marka waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa reerkiisii carruurtiisii inuu ka tegey ummadda reer jabuutiya labaatanka shan uu la deganaa madax iyo shicibba oo ayagana uga tacsiyeynaa oo dad aaday u jeclaayeen haddana keligii shalaadee uu ku dhintayna dee madaxda xaggaa joogta iyo sida fiican ay noogu soo warameen way ku mahadsanyimaa waanu tacsiyeynaa marka khatro way og tahay daawud sidaan isku ahayn dad waxaan ahayn dee walaalo ah dad aan wax wadacun leh inankeennigu aana waa ka horreynay sanku waa ugu horreynay laakiin nin kartilo wuxuu ahaa de aada iyo aada dabeecadiisana u fiican tahay dee macnaha qofka tiisi hadday dhamaato dee wakti waktigaa dhamaaday khatray inaa lilahi wa ina ilahi raajicuun geerida maanta ayaan ka sheekeynaynaa waa daawuud cali masxaf daa-uud intii garanaysaa way garanaysaa intaan garanayna kolley way maqashay daa-uud wuxuu ahaa qof lajana oo wanaagsan oo dabeecad wanaagsan oo degan musiise qaaliya heesaa qaaliya naxariista qaaliyaha si gaala ayanu walaalo wadahayn anigi xaggainsagoo antu aada isugu sii dhawey waxa weeyaan dee maalin baan la celinayno maalinta lasiiya baan idina egnahay laakiin waxa weeya maanta geeridana waa geeri aada iyo aad naxdin u leh ilaahay waxaan u barayaa intaa uud ilaahay samariya imaan saadiqay naga siiyo isagana janadiisa ilaahay ka waraabiy daawud waxaa iiga dambeysay geeridiisan dib markaa juun bay hadbaan manaya lix bilood adiga waa laga joogaa markaasaan is aragnay markaan araggiisa aada buu liisa daawudo macaankaas si xun u hayay laakiin de mi socdo waayo waanu sheekeysanno waanu wada is aragnayo waanu wada qosolo walaasiyuu ahaa ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiya caruurtiisa oo dhan waan ka tacsiyeynaya ehelkiisa waan ka tacsiyeynaya ummadda soomaaliyeed waan ka tacsiyeynaya waa u tacsiyena ummad soomaaliya waa tacsiyen ay reer aamiin yaa rabbi khayr baad ii rajeynayaa labadiinaba marka laga yimaado fanaaniintii waaweyneed ee hoboladii waaberi ee uu muddada dheer la soo shaqaynayey allaha u naxariistay daa-uud cali masxaf sidoo kale wuxuu kaalin weyn ku lahaa fanaaniinta dhallinyarada ah ee waayahan dambe u soo baxay fanka soomaaliyeed waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira xasan dhuxul laabsaalax kusoo dhowow barnaamijka sahra inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan marka koowaad ka tacsiyadeynayaa ummada soomaaliyeed qoyskiisii baa si gaara uga tacsiyadeynayaa daawud cali masxaf wuxuu ahaa rukun ka mida rukunada waaweyn ee uu fanka soomaaliyeed ku joogo xidigahoo kale markaanu yimaado wuxuu kamid ahaa xidiyadii markii aanu bilaabanay ilaa imika laxmaanta dhaxalgalka ah ee muuqda kooxda u saarayay shaksiyad ahaan aad baan iskugu dhaweyn aad baan u aqaanay waxay ugu dambeysay geerida allah unaxariistay sangeed oo jigjigaanu ku kulanay addoon wanaagsan buu ahaa ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa ha ugu deeqo xasan heese aada leedahay oo aada adigu ereyadooda hal abuurtay oo daa-uud ku luuqeyn jiray ma jiraan way jiraan waxaa jirta hees hargeysa la yidhaahdo iyo hees la yidhaahdo nafsaad qanacsaa ku jecay waad mahadsantahay xasan dhuxul laabsaalax sidoo kale saare ciidla nuur
waa hagaaga dhegaystayaal saare ciidla nuur aad iyo aad ayay umahadsan tahay oo warbixintaasi gaarka ah inala socodsiinaysay ee ku eegeysay allahu naxariistee taariikhdii daawud cali masxaf oo ahaa fanaan alhamiista iyo weliba musishan caan ah oo magaalada jigjiga maanta lagu aasay mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay galab aana wanaagsan waxaana cabdixakiinow hadalka ku hormaray oo ugu horeyntii hadlayey wiilka uu dhalay daauud cali masxaf ee siciid daauud oo ku sugan magaalada muqdisho halkaasi had dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka uu soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamota ayaa kulmo gaar ah toddobaadkan magaalada nairobi kula yeeshay qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya madaxda safiirka uu la kulmay waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland kan puntland madaxweynaha koonfur galbeed iyo hirshabeelle inkastoo aysan warbaahinta la hadlin haddana war uu soo saaray xafiiska safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in yamamoto iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo qorshaha doorashooyinka ee soo socda toddobaadkan kiiska hooyo amran maxamed cusmaan xalane oo sheegtay in muddo bil ka badan ay weysaneyd gabadh yar oo ay dhashay oo lagu magacaabo amaal nuur cusmaan ayaa tilmaamtay ilaayo hadda inaanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda kadib markii sida ay sheegtay war ay ka heshay dowladda federaalka ee soomaaliya loo sheegay in gabadheeda loo dhoofiya dalka denmark arrimahan iyo sida ay ku soo bilowdeen ayaan waxaan kala sheekaysanayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo si dhow la socday maxamed kiiskan hooyo amran iyo gabadheeda oo markii hore sida la sheegay denmark ay ka yimaadeen iyo sida dowladdu ay arrintan u maaraysay maxaad nooga sheegi karaysaa jamaalow arrintani waxay soo bilaabatay kadib markii maamo amran ay la hadashay warbaahinta gudaha iyadoo sheegtay in gabar iyadoo dhashay oo ay ka soo celisay dalka denmark dalkana loo keenay si dhaqanka iyo diinta ay u barato ay weysnayd muddo ka badan bil waxay sheegtay in muddo markii ay weysnayd ay la xiriirtay c i d da kadibna waxay sheegtay inay warbixin ka heshay saraakiil ay sheegtay inay ka tirsayin ciidamada ilaalada madaxtooyada kuwaasi oo ay sheegayso inay ka dalbadeen lacag si ay gabadheeda dib ugu soo celiyaan markaas ay hadashay kadib waxaa dhacday in madaxtooyada ay soo faragelisay maalmo kadib booliiska ayaa sheegay in gabadhii oo badqabta ay heleen maama amran waxay sheegtay inay sugaysay in gabadheeda oo badqabta dib ay u arki doonto islamarkaasina dib ay ula midoobi doonto hase haatee afar labaatan sac kadib markii booliisku ay hadleen waxaa dhacday in maama amran ay shir jaraaid ku qabatay magaalada muqdisho kadibna ay la hadashay idaacadda v o a waxaana ay ka cabanaysay in gabadheeda muddadaasi afar saac aan lala hadalsiin isla markaasina aysan arkin gabadheeda marka waxaana lagu wargeliyey markaa sida ay sheegtay in gabadhii dalka laga dhoofiya oo ay dib ugu noqonayso dalkii ay ka timid ee denmark iyadoo aan hooyadeed la kulmin waayahay bal aynu dhegaysanno waraysiga ay siisay v o eda hooyo amran maxamed cusmaan xalane maya waxay lasoo xiriiro yidhi gabadhaadian kuu haynaa ama kula kulan siinaynaa ama codkeeda ku maqashiinaynaa ma jiraan haba yaraatee marka ilaahay haatan xogta aad hayso gabadha halkay joogtaa baa lagugu sheegay cabdinuur nin liira oo ah agaasimaha maxaan ku raaa madaxtooyada ayaa igu yiri inaan kula kulmaa rabaa waayo isagaa maalin dhexaas fala yiri saddex beri masiir muddo ah markii aan idaacadanka ila soo hadlay igu yiri saddex beri aan rabaa inaad isiisid macnaha markaa wixii macluumaadaha iyo cadeymihii aan hayay dhan aan la wadaag gurigiisa aan ku ballanay oo aan kula kulmay marka taas markay dhacday saddexdii beri shalay ku ekeed ii sacda igu dhex waxaad ii imaanaysaa kow toban sac galabti waxaan rabaa inaa macluumaadkaas iyo gabadhaasi okay waan ku waa ku imaanayna marka anigii iyo familkiiba badan xaafadiisa ugu tagnay kale isagana qofka mashquulsan oo ahaa adiga xalay wuxuu noo imaaday gurigiisa cabaaran saa ufadhino u sugaynay saddex saa oo ali wax yar dhiman noo imaaday marka wuxuu igu yiri gabadhaadi way baxday oo diyaaradda qatar airways ayay raacday copenhagen ayayna sidee saa caaw ah ku aadan tahay okay marka taleefonka markaan kuwada hadlayna subixiin wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballankaa qaadaa inaan kula kulansiyo xataa haday dhacdo in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadayaa gabadhaada iyo adiga oo aan is arkin inaysan wadankaas ka bixin marka waa ku kalsooneen runtii hadalka cabdi muxuu cabdinuur laakiin xalay markuu yiri gabadha oo see ku baxday aan ku yiri soo adigii lahaa gabadha anan kula hadalsiin ma baxayso markaas yiri walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaadi ay baxday sideed saac habeenimana ay copenhagen ku aadan tahay marka saa ogo bas waaya waan ku yiri waan kasoo tagnay maanta warka waxaan sameeyey waxaan raadiyey dad ka shaqeeya airbortka aan qaadno ayaan weydiiyey aan ku irqada airways maalinta talaadada maanta ha arbaca sabna maanta shalay talaadadeed ha maalinta talaadada ah may baxdaa waan ku yidhi halii baaro waxaan soo ogaaday inaysan ka shalay falaayt qadar leedahay dhanba aysan ka bixin wadanka muqdisho wadanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho aysanba ka bixin boqor airways saakay ayaan cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku yidhi cabdinuur dhegeysa shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii qadar airways raacday gobonadii hada saacadinimo ay ku ay ku aadan tahay waxaana soo ogaaday in qadar airways aysan shala bixin ay ku dhacday war aan macnaha hubanayn inaa ani siiso inaa qofkaan qofka maqan yahay in kale geerimidna kuma hayo mana layla hadalkiin mana arkin saasay ugu qasabtay marka maanta inaan intaan soo akhristo haddana idaacadii aa idhaahdo bulshada soomaaliyeed shala waxaa loo soo bandhigay in gabadhaydan dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin layna hadalsiinin taasaan marka anigana soomaalida la wadaaga maanta kii hore ma gabadha ma denmark bay ka timid ha ha aan denmark kasoo guurnaa goormeed soo guurteen sanadkii horan kasoo guurnaa denmark ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inaysan gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto maba cadayn kara maxaan ku cadeeya walaal qofka haddii xataa lagu yiri qofkaagi anin gabadhayda anaaba raalli ka ah inay laabato xataa hadday laabataba qof weyn ha laabato maba la diidana laakiin waxaa la rabaa in mawaaridkii intaas balanbalayay hurdadii hayaadkii ka tegay cunto aan cunaynin maalmada iska dawareegaysa c i d iyo xarumaha amniga in macnaha la yidhaahdo gabadhaadii way baxday maxaa cadeynaya buu baa rabaa marka gabadhayda inay baxday anaaba raalli ka inay ka baxdo wadankan saa lagu ka qabsanayo ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd
lagu qanciyo ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd maxayse tahay tallaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan sanadkaan eighteen gabadha sideetan kula jirtaa midan kale oo boliiska ule gabadha maamada afar toban ay sheegta anig gabar da-deed hore umaan sheegin qofkana waxaa fiican markuu qof weyn oo mas-uul yahay hadalka uu dadka bulshada la wadaagayo inuu ka fiirsado waxay leedahay ilaayo hadda xitaa ma xaqiijin karo inay denmark ku laabatay in kale inkastoo warbaahinta qaar lagu soo bandhigay tali ku-xigeenka boliiska oo wareysanaysa gabadhii amaal nuur cismaan su-aalaha ay weydiinaysaan ay ka mid ka ahayn badqabkeeda iyo sida loola dhaqmay marka bal dhinaca dowladdu maxay ka yidhahdeen dhinaca dowladda runtii waxaad moodaa in arrintani ay si gaara iyagu u taabatay gaar ahaana maama amran oo iyadu dabcan sheegaysay in ay qofka ila xiriiraysa oo ahaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada agaasimaha laftigiisa uu v o da la hadlana wuxuu yidhi cabdilkafiir horta waxaan ka dhegeystay wareysiga dayla dhaanta hooye amran xalane iyo ayeeyo case tv-ga balson kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin tv-ga agaasimo ka ah kadib gabadhii waan la xiriiray waxaan ku yidhi ninkaasaan ahay dadka inuu ku gaaray aan la socdaa leelimaa ma ujeedisa ciidamada madaxtooyada waxaan jeclaan lahaa inaan is aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo yani eedeyn la eedeeyey askari madaxtooye ilaaliya sumcad daro keliya ciidamada kuma ahe wuxuu ku yahay dowladnimada marka cabdinuurow eedeyntu maxay ahayd eedeyntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliin dugsi ah kasoo baxday gabdho kale ay duursadeen kadibna askar madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kahaysteen gabadheeda inay tuhunsan tahay inay nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan marka adigu marnaba waxaad leed uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miyaa cabdi nuur anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaale dadaal ahan ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadhaa loo heli lahaa kaasi waxa uu agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo ka jawaabayay eedda hooyo amran maxamed cismaan xalane ee u jeedisay madaxtooyada soomaaliya waxaana amran ay dhinaca kale sheegtay in ilaayo hadda aanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda oo sida dowladdu ay sheegtay dib loogu celiyay dalka denmark oo warbaahinta qaarkoodna laga arkeeyey iyadoo ag fadhisa mas-uuliyiin ka tirsan waddanka denmark oo la sheegay in dib loogu celiyey gabadha amaal nuur cismaan iyadoo aanay waalidkeeda gaar ahaan hooyadeeda oo muddo laba bilood sheegtay ee weysanayd aysan la hadlin ama aysanba arkin guud ahaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan kulan dambe nabadgelyo aad buu mahadsan jamaal oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi halkaad kala socotaan waa v o a washington haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha wadajir waxaa inoogu soo diyaariyey caashe ibrahin aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo weliba heesaha barnaamijka hambaliyada iyo heesaa dhegaystayaal iyo toddobaadkan waxaan idinku haynaa waraaqa iyo weliba dhambaallo kala duwan iyo sidoo kale suugaan kala duwan oo si kale kuma garatide barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo dabaaldegiyo farxadahaasi nagala qayb qaadan doontaa inta aynaan toddobaadkan bal haddaba waraaqaha gelin aan caashay haye dhinacii heesaha bal ka war haddaynu jillicnayn ku horeyno waa ra'yi aad u fiican inta badan barnaamijka waxaanu ku bilownaa dhambaalada dhegeystayaashay soo dirsadeen hase haatee maxaa diidaya in maalmaha qaar heesta aan soo wadoo kale sac lagu siiyo dadweynaha hees hees lasii sugi kara maaha si kale kuma garatid horta tan way ka way ka fursan weyday way ka fursan ama waa laga weyday maarmi waayey si kalen kuma garatid caashaay waa xilliga dhaxanta haye mar haddii xilliga dhaxanta lagu jiro qaboobo lagu jiro ah waa in doorta la kuleeliya dhegeystayaasha in waraaqa iyo hambaliyo lagu bilaabo weliba weliba haddii afka ciyaartooyda aad ugu sheegtidna ciyaartooyga intuusan garoonka gelin waa inuu xoogaa yara meelaha sii hor ordaa uula si aad iyo aad Bal xabad- xabaddaa ka fursan weyday maxay tahay waata xabadda ka fursan weyday waa jacayl dhiig ma lagu qoray weli weli dhuux ma loo shubay weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo haye mawdheega feedhaha dhabanada cad laga jaray Yaha, yaha, ya salaam Waa- jir aan isdhilan rogin midabkeedu dhiin yahay hee laga dhuray halbowlaha ha weliha talow heesta markuu hadraawi tirinaya ma ag joogtay Marna misaad u waa- qoraysa marna waxayd caashay tanoo kale waxa weeyaan ha kii joogay iyo kii aan jooginba mid kasta gaadhay aad iyo aad aad iyo aad waa jacayl dhiig ma lagu qoray iyo codka xaliimo khaliif magol
jacayldhiig ma lagu qoray weli ruux ma loo shubay qofna saanta dhabarka iyo mawdheegay sideedahaa jacayldhiig ma lagu qoray weli ruux ma loo shubay qofna saanta dhabarka iyo mawdheegay sideedahaa dabanasacad laga jaray hadalkiya ma lagu dhigay dabanasacad laga jaray hadalkiya ma lagu dhigay injiraan isdhalan ogin midabkeedu diini ahay laga dhuray halbowla ahaa weligeed ma lagu shubay xinjiraan isdhalan ogin midabkeedu diini ahay laga dhuray halbowla ahaa weligeed ma lagu shubay lagomay sidaan sidiyeen sidaadaay dhaxoolahaa dhagdhag mawalaageen lagomay sidaan sidiyeen sidaadaay dhaxoolahaa dhagdhag mawalaageen ahadanay isu dhimaanayn naftanay isu dhiibayn is-oomahadhalan ahadanay isu dhimaanayn naftanay isu dhiibayn is-oomahadhalan jacayl daawiciisii qofna weli iftiisiihi daayaha ma beelko deguna ma aqoonin jacayl daawiciisii qofna weli iftiisiihi daayaha ma beelko deguna ma aqoonin dhaxan suubu taagnaa markaan qaatay dheehi dhaxan dhaxan suubu taagnaa markaan qaatay dheehi dadku maysaa dhaafeen dhagax mau maaleeyeen walidhay iyo dadka lagu daweeyaa dadku mayska daafeen dhagax mau mareeyeen walidhay iyo dadka lagu daweeyaa dhulka ay ku tacaaliyo halka ay ka dhaqdahay adulkaay ku taaciyo halkaay ka dhaqurdahay habeen loo dhaxay haddaan laysu dhimcadayn nafta laysu dhiilayn haddaan laysu dhimcadayn nafta laysu dhiilayn
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno codka eebba naxariista jannaa ka waraabiye xaliima khaliif magool iyo weliba jacayl dhiigma lagu qoray haddaynu dhinacii waraqaa galno bal ugu horreyn bacaasha inoo soo qabo warqadda ugu horreysa ee barnaamijkeena hambaliyada yaasaa dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay waxaana la yidhi magacaygu waa xasan xuseen xasan waxaan joogaa buu yidhi magaalada cadaado ee gobolka galgaduud marka hore buu yidhi waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu kaa guddoonnay mid la midana hawadaan kuu soo marinaynaa u dhexaysa cadaado iyo washington d c marka xigta buu yidhi waxaan salaan diiran ku salaamayaa waalidiintay iyo qaraabadayda dhammaantood iyo dhammaan asxaabtayda qaaliga ah waxaanay kala yihiin buu yidhi asxaabtaasi uu salaamayo xasan maxamed absuge salmaan maxamed faarax cawaale cabdi liibaan maxamed xuseen maxamed faysal maxamed sayid cumar cusmaan iyo nimcaan iyo sidoo kale sacad maxamed daahir cabdulaahi axmed aadan cabdulaahi jaamac cabdulaahi cali cagayare iyo sidoo kale cabdirasaaq biiriye cabdulaahi xaaji cabdulcasiis cabdulaahi iyo faarax bashiir iyo sidoo kale cali dhuux maxamed iyo faarax maxamed xirigood baa la yidhi iyo sidoo kale shaafici siciid xariir maxamed cali hani cabdulcasiis sawde maxamed igraan garaase xayaad aragsan jamiile cabdulaahi iyo ugu dambeyntii buu yidhi idil iraad diiriye iyo asxaab kale oo aanan halkan ku soo koobi karin buu yidhi v o a iga gaarsiiya islaantaasi waxaan filayaa in dhammaan asxaabtaasi faraha badan leh ee aad ku soo qortay dhambaalkan aadna soo gaarsiisay in ay ku dhegaysanayaan xasan xuseen marka ay ku maqlaanna ay haddii xataa idaacaddaaanay kuu soo marin ay hawada kaa dhihi doonaan waanu kaa guddoonnay waa hagaag caashay markana warqadda dhinacayga ugu horreysa haddaan soo qabto waa warqadda tahniyad dhalasha ah waxay yidhahdeen marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan bahda idaacadda v o a soomaali gaar ahaan wariyayaasha barnaamijka miisiga salaamaha dabcan waa barnaamijka hamriyada heesaha salaan kadib waxay yidhahdeen waxaan halkan tahniyad dhalashaa uga diraynaa amaba ka diraya bay yidhaahdeen aan idhaahdee hooyo cadar siyaad xalane hooyo boola siyaad xalane iyo carruurteeda hooyo xaliime cabdulaahi aabe maxamed odowaa yarow cismaan maxamed indhooy iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa sanay xuseen cabdi xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed xuseen sabriye xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdi aadan sabriye xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirashiid maxamed sheekh cabdilaahi xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi cali faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa mustafa maxamed odowaa yarow iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxay yidhaahdeen cabdi cadde maxamed odowaa yarow xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirashiid maxamed odowaa yarow nimco maxamed odowaa yarow sureekha maxamed odowaa yarow iyo carruurteeda mahad xuseen sabriye xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud xuseen sabriye iyo weliba ugu dambeyn xamdi xuseen sabriye iyo weliba sayigeeda bay yidhaahdeen dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa dibaddiisa waxay tananiyad dhalashaa u dirayaan bashiir cali maxamuud iyo weliba ismahaan maxamed odowaa oo wiilugu dhashay saddex iyo tobankii bisha koowaad ee laba kun iyo labaatanka magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buundaweyn heestii beledweyne aban caashe soo xasuustay waxay yidhaahdeen ducadan iyagaasii raaciye wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdirasaaq bashiir cali maxamuud waxaananu leenahay soo barbaar oo noqo kii dantiisa dadkiisa iyo weliba dalkiisaba anfaca anigana aaminayaan raacinaya waxaad tiri xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne beledweyne markaad tirin waxay kusoo xusuusisay heestii beledweyn heesta beledweyn toddobaadkan dhegeystayaashu ma haynaa hase ahaatee fanaanka xasan aadan baan u haynaa ma foga soo maaha mafoga meel kaleba lama tegayo marka aad iyo aad aad iyo aad heesta xigta heesta xigta markaa mar haddaad xas aadan tidhi warqaduna ay hantaaniya tahay barnaamijkuna barnaamijkii hambalyadii heesaa yahay dabcan salaamuhuna dee ay halkaa dee ka raacsan yihiin waanadii basaasee bulsho yahay ma nabad baaha hay waa laysa salaamaya waa laysa soo dhaweynaya waa laysa maxabaysiinaya waa bulsho yahay ma nabad baa wayna soo qaban doonaa waana fanaanka xasan aadan samatar
bidhawaaga subaxdi badda kaaga soo kaay daroogo bidhawaaga subaxdii badda kaaga soo kacay burxaliyo bannaan haw boosaaso iyo badi baydhabiyo hargeysiyo garihii wajahliyo burxaliyo bannaan haw boosaaso iyo badi baydhabiyo hargeysiyo garihii wajahliyo marbaaligeedi meel baad le ku onkoday baryaan kala maqlayno waan idin basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba baryaan kala maqlayno waan idin basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba dadku seexday baadankii markasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay dadku seexday baadankii markasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuustaa wakhtigay ubadaano bilkolkaan maqnaadaba ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuustaa wakhtigay ubadaano bilkolkaan maqnaadaba sanad buu xamuuda dadkiyaan ka birmo baryaan kala maqlayno waan idin basaasi bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba sanad buu xamuuda
dadkii aan ka beermo baryaan kala maqnayno waan idii basaase bulsha yahay bulsha yahay ma nabada xashay waxay dhahan dadkiina maxay dhahan barinay ma barineen codka fanaanka xasan aadan samatar isla xasan aadan hees kaluu qaadaa jirta shuruuca uu leeyahay hergela barida waa bulshadii sidee tihiin ma hergasheen ma nabad gasheen kulley soomaalida lagama waayo ma nabad baa iyo ma barideen maxaa lagu beriya oo barido iyo salaan weliba nabadgelyada inay sugan tahay habeenkaas dhinaci waraqaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal gaaban oo si qurux badan loo soo qoray hambalyo aroos oo farxad le ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka diraya waxay yidhahdeen annaga oo kale ah xasan fanax mahdi siciid xasan fartuun siciid xasan nadiifo siciid xasan abo siciid xasan abo axmed cabdi iyo hooyo cadar libaan maxamed iyo sidoo kale salmaan mahad faarax iyo maxamed cali siciid waxau ku magac dheeryahay gamuure iyo yuusuf xasan maxamed dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi daafaha caalamka oo dhan waxaanay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi ee kale ah waa kuwe waa cabdulaahi siciid xasan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri faraax axmed cabdi waxaa arooskoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan aanu ku jirnay janawari ee sanadka laba kun iyo labaatan ducada waa xaggiina baa la yiri waa tahay cabdulaahi siciid xasan iyo ifraax axmed cabdi oo ku aqalgala gaalkacyo sharwacu maxaa ku duceynaysaa dhaaxaan duceeye bal intaad aad miiskaa iyo kursigaa fadhido bal maalmahan cashaartayna sheekshek dhalahay soo moogid ducadaada laga arki ducadeeda doonaa inayna kacdo soo moogid ducadaadaan ka garan doonaa marna waaxid cashay waxaynu leenahay dee dabcan mar haddii qoys cusub oo la yegleelay hadda ama hadda la dhisay uu yahay aroos cusubna ay yihiin waxa ugu weyn nimcada ugu weyn ee alla bixiyo waxa weeyaan inuu ubad khayr qabo caafimaad qaba inuu ilaahay siiyo aad iyo aad aad iyo aad een dabcanna inay isu waaraan oo ay noqdaan kuwii iyaga iyo carruurtoodaba dadkiiyo dadkaba jiilka jiil anfaca ubad caafimaad qaba marna waxid ubad caafimaad qaba inuu ilaahay siiyo aamiin aamiin waa tahay dhinacaaga maxay haysaa ashay markana waa warqad tahniyad dhalashaa waxay yidhaahdeen annagoo kale ah aabba sheekh ibraahim maxamed jimcaale iyo hooye maryan cali abuukar kadaafi sheekh ibraahim cali sheekh ibraahim yuusuf sheekh ibraahim xuseen sheekh ibraahim iyo weliba dhammaan shee- reer sheekh ibraahim iyo sidoo kale waxay yidhaahdeen maxamed abuukar casayr ibraahim cali daahir liibaan saalax liif ilyaas cabdi sakile seney maxamed cusmaan iyo waxay yidhahdeen dhammaan dadkaasoo dhan waxay tahniyad dhalashaa u dirayaan ismaaciil sheekh ibraahim oo loo yaqaano xamar iyo weliba jamiilo candaala sheekh waxaan filayaa magacaas inuu saa sax ku yahay waase u soo qoreen oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dhowaan jawhar wiilkaasoo loo bixiyey ilyaas ismaaciil ducaduna waa xaggiina bay yidhahdeen cashaay ducadaasina mar hadduu wiil yahay waxaan leenahuun noqo kii soo kore ee soo barbaara ee ubadkaas iyo weliba waalidkiisaba anfacayo ummadda oo dhanba insha allah waa tahay haddaan anigana u raaciyo ka waran alla wiilku baxsanaa
waxaan filayaa kaba sii fiican kama sii fiican sooma marka Kama sii fiican.
heestaas alla wiilku baxsana baan anigana usoo qabanaya iyo codka macaan fanaanada maryan mursal ciise
balad cibaadee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye balad cibaadee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanaysaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanaysaa waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakoolkiiso birqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana bushi ibaasiyo balaayo maarke boqolka doonihii waaye boqorkii barbaarte bushi ibaasiyo balaayo maarke boqolka doonihii waaye boqorkii barbaarte waan u bogay anay bilicdiisu kii bishaara tahe waan u bogay anay bilicdiisu kii bishaara tahe Waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bako iso firqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana bishaare loo bara butuntaaye barbaxna kuu noqotaaye derminay baxdo waa bishaaro loo bara butuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaanu baahanaye bilahayha isiiye anna berigaanu baahanaye bilahayha isiiye wabartilmaameedki jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana
alla wiilku baxsanaa iyo fanaanada maryan mursal ayaan intaasi ku dhaafayna waxaan filaya dhegeystayaal badan inay ay waayo soo xusuusisay iyo heestaasi iyo waayihii la qaaday waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale shirwco ma dhinacaaga mise dhinacayga hashe warqadda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto waa tahniyad meher waxayna yidhaahdeen waxaa diraya hooyo siraada geesa weyne aabbo olol cabdi diirshe iyo weliba ifraax cabdi diirshe faysal cabdi diirshe axmed cabdi diirshe caanka buu ku magac dheeryahay bay yidhahdeen xamso cabdi diirshe waxay yidhahdeen xamdi cabdi diirshe hooyo xaawo maxamed ciise hooyo samse maxamuud nuur iyo weliba waxay yidhaahdeen hooyo dahabo cali barre madiina jiidaal barrow iyo weliba saciida jiidaal barrow waxay idhaahdeen ayaan jiidaal barow xaliimo jiidaal barow dhammaan reer jiidaal barow boqor cismaan waxay yidhaahdeen waxa ay hambalyo meera ay hawada u marinayaan shukri olol diirsha iyo weliba maxamed cali maxamuud oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan waxay yidhaahdeen degmada howladaag gaar ahaan bay kasii yidhaahdeen xaafadda baarubax ducaduna waa xaggiinna waa la tilmaamay si guud iyo si gaaraba halka uu ka dhacay meherkaas weliba dhulaan aqaanaa la tilmaamo oon weliba wax badan laku maray shirwaco weliba bacaad ku yaala haddaad ogtahay meelaha qaar saad degta ula raacaysan arkii marka la yidhi howlwadaag buu ka dhacay gaar ahaan baarubax buu ka dhacay waxaan mararka qaar soo xusuustaa haye fanaaniinta qaar markay heesayaan waayahoodun bay ka sheekeeyaan waxaan hadda soo xusuustaa sababahaan la dhuubnaa iyo waxaan hadda la faxay socodkaasu ban waayay inaad garanaysaaba waxweyne
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan ibo caawa qiraya
qolqolkaad ku abartiyo qoyskaad ka dhalatiyo heestan uu ku luqaynayo fanaanka maxamed xasan xuseen la foole iyo weliba heestaas oo halkudhulgeedu yahay qalbi lula tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaad
naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan ibcaawa qilaya
Waxaa nolosha qaaya dadku qiime ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleela Waxaa nolosha qaaya dadku qiime ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleela dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay aybtaan u helaye qalbigaan ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay aybtaan u helaye qalbigaad ku taala
yaa salaam heestaasi uu qaadayey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyada ayaananu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abikar cabdilaahi iyo dhammaan asxaabtii iyo akhyaartii barnaamijka nagala qayb gashay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo galab wacan oo wanaagsan
waxaa nolosha qaaya dadku qiime ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay aybtaan u helaye qalbigaan ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay aybtaan u helaye qalbigaan ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhiboy caawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhiboy caawa qiraya
This is VOA News. I'm Gene Randall.